shirkan oo ay taageerayso qaramada midoobey islamarkaasina socon doona ilaa iyo arbacada ayaa ku baaqi doona ficlo wax loogu qabanayo masiibooyinka bini'aadanimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koreya arrinkaas ugu jiraan soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka jira dhibaatooyinka bini'aadanimo ee daran waxaana ka qaybgalaya shirkaasi madax uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ka jeediyey khudbad halkaasi furitaanka shirka waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto hagaajinta siyaasadaha fashilmay si ay wax uga tarto nidaamyada horumarineed adeegyada bini'aadanimo hagaajinta siyaasadda waxay dubdhexaad weyn u tahay xaaladda bini'aadanimo ee caalamka soomaaliya waxaa abaal ay ka haysa taageerada joogtada ee sannadihii badnaa ee aan la halgamaynay hagaajinta saamayntii ay reebtay fashilkii siyaasadeed ee hore mid ka mid ah sababaha keenay qalalaasaha dabadheeraada ee soomaaliya waa dowlad wanaag la'aanta ku shaqaynta siyaasad wanaag iyo in la xushmeeyo nidaamka iyo sharcigiioo tegey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu diiradda saaray in loo baahan yahay in caalamku ay xoogga isugu geeyaan sidii loo gargaari lahaa in la xaliyo nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay aan dhammaanteena xoog isugu dayno inaan xallinno nidaamyada siyaasadeed ee fashilmay adduunka oo aan ilaalinno mid kasta oo jirta oo aan caawinana inay iyagu laftooda issii xoojiyaan waan ka cawin karnaa dalalku inay hagaajiyaan dhibaatooyinkooda siyaasadeed balse xaqiiqiyan uma hagaajin karno annaga sidaan ku aragnay oo kale soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo taasi aan rumaysannahay soomaaliya waxay xoogga saaraysaa inay dhisto nidaam siyaasadeed oo aan ciidano ka maqnayn marka la eego xuquuqda bini'aadanimo ee asaasiga waxaana weli wadnaa inaan dhisno nidaamyo siyaasadeed si kastoo ay u yihiin kuwo jilcisan madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sidii kalsoonida shacabka ee luntay loo soo celin lahaa si markaasi looga guulaysto dhibaatooyinka jira oo arrimaha xuquuqda bini'aadanimaduna ay meel wanaagsan u gaarto la dagaalanka is-aamina darrada bulshada dhexdeeda la dagaalanka xagjirnimada iyo dhisidda nidaam siyaasadeed oo cusub oo aan hore soomaaliya uga jirin ayaa ah caqabadaha waaweyn ee maanta jira ee sababayana dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha iyo xaaladaha bini'aadanimo ee waddanka ka jirta si kastaba haatee in ka badan boqol shan iyo labaatan hogaamiye iyo dad gaaraya shan kun oo qof ayaa la filaya inay ka qaybgalaan shirka maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga